bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa sideed tobanka aabril sanadka laba kun saddex toban kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan wiil dhallinyaro oo la sheegay inuu miino ku haasiyey wadada isku xirta isgoyska tarabuunka iyo kilomitir for ee magaalada muqdisho saaka waaberigi ayaa la sheegayaa in miinadii uu halkaa ku haasiyey ay isagu la qaraxday kaasoo ciidanka boliisku ay ku eedeeyeen inuu ka tirsan al-shabaab doonayana inuu dadku halkaasi ku dhibaateeyo afayeenka boliiska dowladda soomaaliya dalaal cabdilaahi xasan bariise oo goobta saxaafadda kula hadlay wax xirkad milka qaraxa isu dhacay ee waxa uu sheegay in wiilkaasi uu ahaa nin lasoo khalday doonayana in ummaddu uu dhibaateeyo waxa uu uga digay dhallinyarada kale ee soomaaliyeed dhibaateynta ummadda ay ku hayaan inay sii wadaan cabdilaahi xasan bariise waxa uu sheegay in howlgallo ay halkaa ka sameeyeen sidoo kale kusoo qabteen dad lagu tuhmayo inay shabaab xiriir la leeyihiin islamar ahaantaasina wax ka abaabulayeen qaraxii ka dhacay aagaarka isgoyska taraboonka ee magaalada muqdisho maanta wiilka dhallinyarada oo meydkiisa qeybo ka mid a jirhkiisa laga helay halka uu qaraxu ku diyaarinayay sida boliisku ay sheegeen ayaa goor dambe halkaasi laga arrimahan waxay imaanayaan xilli ciidanka dowladda soomaaliya ee howlgallo ammaanka ay ku sugayaan ka wadan qaybo ka mid a magaalada muqdisho dhinaca kale ciidamadan midnimada midooda africa ee amisom oo muddo ku sugnaa garoonka kubadda lagu ciyaaro ee muqdisho stadium markii al-shabaab halkaasi laga saaray ayaa maanta halkaa isaga baxay kadib markii arrinkaasi ay heshiis ka gaareen wasaaradda isboortiga shaqada ku leh xiriirka kubadda cagta ee dalka soomaaliya iyo saraakiisha ciidamadan midnimada midooda africa ee amisom xiriirka soomaalida kubadda cagta ayaa dhowaanta sheegay in haddii ciidamada amisom ay goobta ka baxaan ay dib dayaxtir ku sameyn doonaan garoonka kubadda lagu ciyaarayay ee muqdisho stadium oo muddo sannadaa ahaa xarun milatary halkaas oo dhinacyadii ugu dambeeyay ee dalka soomaaliya gaar ahaan muqdisho ku dagaalamayay ay fariismo ka dhiganayeen sida ciidamadii etoobiyaanka ee muqdisho beri joogay ciidamadii kooxda mucaaridka ee dowladda soomaaliya ku kacsaneed oo halkaasi sidoo kale marka arrimin jirtay oo hadda ciidankan midnimada midooda africa ee amisomna ay markii dambe halkaa degeen markii al-shabaab ay deegaanadaas oo idinka saareen arrinkani waxaa soo dhaweeyey qeybaha bulshada ee ku dhaqan agaarka stadio muqdisho iyo guud ahaanba magaalada muqdisho iyadoo islamar ahaantaasina dhinaca kale xiriirka soomaalida kubadda cagta uu soo dhaweeyey arrinkaasi amisom waxay sheegtay inay doonayso sidoo kale inay faarujiso goobaha kale ee dowladda goobihii kale ee bulshada loogu adeegayey oo xarumo ay ka dhigteen halkaas oo hadda waddooyinkii ugu dambeeyay oo ciidanku ay joogeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwan dilaalinta midooda africa ee amisom oo isgarabsanaya ayaa howlgallo waxa ay ka sameynayaan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose sida uu warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha reediyo wardheer ee magaalada muqdisho maxamed nuur amiin dhaqdhaqaaqyo ciidan oo u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo dowladda soomaaliya ayaa waxaa laga dareemayaa saacadihii lasoo dhaafay degmada torotoro ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab cutubyo ka tirsan kuwa qalabka sida ee soomaaliya iyo amsom oo isku dhinacay iyo maleeshiyaadkani al-shabaab ee gacanta ku hayay muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ayaa waxaa laga soo sheegayaa in hurguf dagaal oo u dhexaysa halkaasi saasaanteeda ay ka muuqanayso ka gadaal markii saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya ay ku howlanaayeen sidii ay gacanta uga lahaayeen degmadaasi cabduqaadir maxamuud nuur sidiig gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee dowladda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in saacadaha soo socda ay ciidamada dowladda gacanta ku dhigi doonaan degmadaasi oo uu ku sheegay inay tahay goob istaraatiiji ah waxa uuna sheegay gudoomiyaha in degmadaasi ay soo galaan ilaa iyo dhowr waddo oo ka kala yimaada deegaanada qoryooley wallaweyn iyo sidoo kale buurhakaba oo ka tirsan gobolkaasi baay saacadihii lasoo dhaafay ayaa cabsi aad u xoogan waxaa laga soo sheegayay dadka ku dhaqan deegaankaasi inay soo food saartay ka gadaal markii ay dareemeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab oo ay dowladda soomaaliya wado inkastoo degmadaasi ay weli gacanta haatan ku hayaan maleeshiyaadka al-shabaab dhanka kale dagaalo u dhexeeyay maleeshiyada al-shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu ka dhacay degmada baardheer ee gobolkaasi gedo halkaasoo ay gacanta ku hayaan al-shabaab wararka ayaa sheegaya in dagaalkani uu ka bilowday ka gadaal markii mid ka mid a horjoogayaasha maleeshiyadaasi uu amar ku bixiyey in magaalada bandow la geliyo halka mid kaloo ku sugnaa goobta asigana uu ka madax adeegay dabadeedna ay sababtay in gacan ka hadal uu dhex maro labadii maleeshiya ee kala wateen labadani hogaamiye lama oga khasaaraha dhabta ee soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay inkastoo aan lasoo sheegaynin khasaare dheeraada oo soo gaaray dadka deegaanka degmada baardheera dadka ku nool ayaana habeenkii xalay ahaa waxay u ahayd habeen mugdi ah ka gadaal markii ay soo food saartay cabsi ka dheer midii hore ay u qabeen oo ahayd in ciidamada dowladda oo fool lahaa magaaladaasi ay kaga dambaysay ka gadaal markii ayagii dhexdooda haatan isqaqabsi iyo israsaasayn magaalada gudaheeda ay ka bilaabeen dhanka kale miina dhulka lagu aasaya ayaa waxay la qaraxday ruuxii waday inkastoo khasaare taageero dheeraad aysan ka soo gaarin dadka deegaanka mashaqadani ayaa waxa ay ka dhacday waddada tarbuunka ee degmada hodan halkaasoo saaka waa berigii lagu arkay meydka qofkii aasayay miinadaasi oo gebi ahaanba bugogo-ay mana jiro wax khasaara oo dheeraad ah oo ka soo gaaray dadkii ka agdhowaa goobtaasi waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho kusoo badanayay khasaaraha dadka inta badan aasamiinooyinka oo ayaga qudhooda ay ku qaraxdo maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho sidoo kale ciidanka dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa etoobiya ee ciidankaasi taageera ayaa iyana howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka baay waxa ay kula wareegeen deegaano u dhow degmada ufurow ee gobolka baay halkaas hore ay u joogi jireen kooxda al-shabaab ciidanku waxa ay rajadoodu tahay inay deegaankaasi la wareegaan maxamed nuur amiin ayaa mar kale warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray wararka naga soo gaaraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay ayaa waxa ay kusoo waramayaan in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo iyokaashanaya kuwa itoobiya ay la wareegeen deegaano horleh oo ka tirsan gobolkaasi kuwaasi oo ay hore ugusug ay u haysteen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa itoobiya ayaa la sheegayaa in ay kusii siqayaan degmada unfuro ee gobolkaasi baay halkaasi oo ah bartilmaameedka ugu weyn ee ay tiigsanayaan ciidamada dowladda iyo kuwa itoobiya taliyaha ciidamada dowladda soomaaliya gobolada baay iyo korneel xasan baydhabo ayaa sheegay in aysan jooji doonin howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadkan al-shabaab ee ay ka wadaan gobolada baay iyo bakool waxa uuna korneelku sheegay in saacadaha soo socda ay gaari doonaan degmada furo ee gobolkaasi baay ma jiraan wax warara oo ka soo baxay maleeshiyaadka al-shabaab ee muddooyinkii ugu dambeeyey laga saarayay deegaanada dhowrah oo ay kaga sugnaayeen gobolkaasi baay degmada ufuro ayaa waxay noqonaysaa hadday gacantooda ka baxda degmadii ugu dambeysay ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka al-shabaab waxaana inta badan gobolkaasi bay haatan ka taliya dowladda soomaaliya ma jiraan wax warara oo ka madax bannaan sheegashada dowladda soomaaliya ee ku aadan deegaanadaasi dhowrka ah ee muddooyinkii ugu dambeeyey laga qabsaday maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo korneelka uusan carrabaabin deegaanada ay qabsadeen haddana waxa uu sheegay in deegaano dhowra ay kala wareegeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwo kalena haatan ay kusii fool leeyihiin dhanka kale waxgaradii siyaasiyiin ka qaybgalayay shirka ka soconaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu haatan hakad ku yimid ayna isaga baxeen inta badan siyaasiyiintii waxgaradka ka soo jeeda qabaa'ilada dega deegaanadaasi qaarkood dadkani shirka ka baxaya waxay ku eedaynayaan maamulka raaskambooniyiinta iyo sidoo kale dowladda kenya inay musuq maasuqeen shirkaasi waxayna waxayna ku andacoodeen mas-uuliyiintan ka baxay shirka in aysan ku laaba doonin tan iyo inta shirkan loo madax bannaanaynayo dadka soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo badanayay khilaafaadka ka dhex abuuran dadka ka qaybgalaya shirka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka soconaya waxaana shirkaasi lagu wadaa in dhowaan uu ka soo baxa maamul la magac baxay jubbaland kaasoo garwadeen ay ka noqon doonaan dadka u dhashay deegaanadaasi inkastoo kal hore dowladda soomaaliya ay sheegtay in aysan wax walba ka soo baxa shirkaasan aqoonsan doonin ayaa haddana waxaa jira dadaallo ay wadaan dadka deegaanadaasi kuwaasoo wax looga dhaadhacsiinaya dowladda soomaaliya sidii ay ku taageeri lahaayeen maamulka ka soo baxaya shirka haatan ka soconaya magaalada kismaayo maxamed nuur wardhe reediyo muqdisho
warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa redio wardheer madaxweynaha maamulka somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siyaad ayaa xalay magaalada london kula kulmay ra-iisul wasaaraha britain david cameron kulankan oo ahaa kii oo u horreeyey ee uu si toosa u dhex maro david cameron iyo siinaayo iyo labada mas-uul waxay uga wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirkooda iyo iskaashiga ammaanka iyadoo islamar ahaantaasi dhinacyadu ay isla meeldhigeen shirka toddobada bisha may ka dhici doona london oo dowladda ingiriisku ay martigelinayso maamulka somalilan oo hore u qaadacay ka qaybgalka shirkaas cameron ayaa ku celiyey ahamiyadda oo uu u leeyahay maamulka somalilan ka qaybgalka shirkaasi london ee laga hadlayo arrimaha soomaaliya sida ay ku warramayaan wararka laga helayo kulanka labada dhinac dhex maray david cameron ayaa wararku waxay intaasi ku darayaan inuu u sheegay maamulka somalilan inuu sii wadi doono dadaalka lagu doonayo in lagu xasuliyo guud ahaanba dalka soomaaliya iyo taageerada uu siiyo dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan intaba madaxweyne siinaayo wafdigiisa oo hadda ku sugan waddanka ingiriiska ayaa la rajaynaya in dhowaan ay u dhoofi doono dalka maraykanka oo lagu wado sidoo kale halkaasi inay kulamo kula qaataan madax ka tirsan dowladda maraykanka iyo jaaliyadda somalilan ee waddankaasi ku dhaqan kuwaas oo ay ka wada arrinsan doonaan xaladii ugu dambeeyey ee wadahadallada somalilan iyo dowladda soomaaliya warkii waad ka dhegaysanayseen radio wardheer akhyaarta qiimaha qadarinta inaga mudan waa naga intaa